بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo labaad min suurati annaml qaala tacaala waidaa waqaca alqowlu calayhim akhrajnaa lahum daabbatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun waxaynu ku soo jirnay aayaadkii laynuu ku caddeeyey ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila akar aladii hum fiihi yakhtalifuun iyo qur-aanku sida uu yahay iyo kuwa aan rumaynayn inay ka dhigan yihiin wax indhala oo dhagala oo waxba aan garanayn waidaa waqaca alqowl waidaa wati waidaa waktigii waqaca uu dhaco alqowlu qowlku markuu dhaco calayhim dushooda uu ku dul dhaco waa qowlulcadaabka alqowlugaas waxa weeyaan intii qur-aanka lagu sheegay meelood ama kelimo ama aayadood ciqaabka iyo cadaabka ay helayaan welina ma dhicina waidaa waqaca alqowlu bimacnaa idaa qaruba markuu dhowaado nusuulu lcadaabi wa qiyaami saaca saacadda qiyaamada qumideeda iyo cadaabka soo degidiisu markuu dhowaado waidaa waqaca markuu dhaco alqowlu qowlkii qowlulcadaabka ahaa calayhim dushooda markuu ku dhaco akhrajnaa waxaanu soo saaraynaa lahum iyaga daabbatan daabad min alardi baana ka soo saaraynaa daabad baanu dhulka ka soo saaraynaa xayawaan daabad ah daabbatul ardi ayaanu soo saaraynaa waa aayad weyn oo cajiib ah dhulkan dhexdiisa baa daabada laga soo saarayaa markay dhowaato in cadaabku iyaga uu ku soo dego daabadaasaa la soo saaraya daabadaasoo tukallimuhum iyaga la hadlaysa way la hadlaysaa hadalkaasi muxuu noqonayaa anna naasa ama inna naasa waa qiraa'aadkee anna annaasa lianna annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen biaayaatinaa annaga aayaadkanaga laa yuuqinuun kuwa aan yaqiininayn kuwa aan yaqiininayn daabaddii way hadlaysaa inna haddii la yidhaahdana waa iyadii baaba hadlaysa inna annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen biaayaatina hadday iyadii hadlayso aayaadkanaga ay sheegaysa maxay noqonaysaa marka waxa weeyaan biaayaati rabbina rabbigana aayaadkiisa aayaadka imaan doonoo aniguba aan ka mid ahay haddaan daabaddi ahay dadku waxay ahaayeen laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiininay daabaddaas baanu soo saaraynaa oo tukallimuhum la hadlaysa maxaa yeelay anna annaasa lianna annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun laa yusadiquuna walaa yu'minuuna biaayaati illaahi waxay ka dhigan tahay anna annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen laa yuuqinuuna kuwa aan yaqiininayn biaayaatina kuwa aan rumaynayn macnaha aayaadkanaga marka daabaddan soo baxays waa min ashraadi saacati saacadda qiyaamada calaamaadkeeda ayay ka mid tahay xadiidkii imaamu axmed waxaa ku yaalay inna saacata lan taquuma saacadda qiyaamadu ma dhacayso xataa tarow ilaa aad ka aragtaan cashara aayaatin toban calaamadood toban aayadood toban arrimood waxaa ka mid ahaa saacadda qoraxda soo bixiddeeda ay ka soo baxdo meeshay u dhacday maqribka iyo khuruuju daaba daabad soo bixiddeeda fii saxiixi muslimna waxaa ahaa aayaadka midda u horaysa soo bixidda waa qoraxdoo ka soo baxda meeshay u dhacdo kow khuruuju daaba cala nnaasi duxan daaba dadka ku soo dulbaxda barqankii wa ayuhumaa maa kaanat qabla saaxibatihaa mid allaale labadaa tii noqota tan midda kale ka hor timid oo ka hor timaada falukhraa midda labaadna calaa irihaa qariiban waa daba taaganta haddii qoraxdu soo hormadhana daabaddaa daba taagan haddii daabadda hor timaadana qoraxda halkaa ka soo baxaysa haddaba daabaddan maxaa loo soo saarayaa haddii cid kale wax u sheegto waa iyaga amaaro loo waayo waxba rumayn waayey haddee daabaddaas oo dhulka ka soo baxday oo tiri anna annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuuna inaysan beensan inaysan beensan oo aysan shakinin bay ku keenaysaa ibnu kaiirku wuxuu leeyahay waa aakhiru zamaan markay dadku fasahaado awaamirta ilaahay ka tagaan diinka ilaahay xaqa ay beddelaan daabaddaasaa la hadlaysa kalaam bayin ah oo cad oo midkaas la sheegay ah bay kula hadlaysaa waa markii khayrku go-o macruuf iyo wanaag aan la ysfarayn xumaan aan la reebayn qof toobad keenaya mid xag rabbi u noqonaya usan jirin daabaddaasaa ilaahay soo saaraya saasay ahayd iyo halkaasay ahayd iyo arrimaha ku jira hadde oo ay tafaasiirtu la kala baxeen waa wax tiro badan kor uga baxdu wayowma yaxshuruhum wayowma naxshuru min kulli ummatin fawja wadkur ka sheekee yowma maalin naxshuru aan soo xashrinayno soo shirinayno min kulli ummatin ummad dhammaanteed fawjan jamiica jamaaco ayaanu keenaynaa fawjkaasoo minman ku bayaansan ama ka mid ah yukadibu beeniyey biaayaatinaa aayaadkanaga jameeco kasta iyo ummad kasta waxaa laga soo saarayaa kuwii mukadibiinta ahaa ee jaaxidiinta ahaa aayaadka ilaahay iyo rususha beeniyey baa laga soo saarayaa weliba macnaha qolo kasta kuwii ugu dhib badnayd ummad kasta kuwii ugu sharka badnayd baa horta lasoo horma lasoo qabanayaa marka koowaad min kulli shiicatin ayuhum ashaddu cala araxmaani citiya soomaynan soo marin qolo kasta kii u dhib badnaa oo u gaalsanaa baa horta ka soo qabanaya man yukadibu biaayatina oo fahum kuwaas yuusacuuna kuwa laysku reebayo wey yuusacuuna kuwa laysku laisku joojinayo wey laysku horaynayo xoolaha markii la wado caaradka la istaajiyo si aysan caaradka uga dheerayn kuwa gadaal soo socdo dabaadiga ah yuusacuuna yujmacuuna kuwa la jamcinayo weeyaan waa kuwa la kaxaynaya gadaalna waa laga soo kaxaynaya horeyna waa laga horeeyaa si xoolaha loo horo oo kale yuusacuuna wey xataa idaa jaa-uu markay yimaadaan xaggee imaanayaan meesha xisaabta iyo su-aashu ay taal halkaa markay yimaadaan qaala ilaahay wuxuu dhahayaa akadabtum ma beeniseen biaayaatii aniga aayaadkaygii mayaa beeniseen walxaal lam tuxiiduu aydnaan koobin bihaa aayaadkaas cilmaa cilmi idinkoo aan ku koobin idinkoo aan cilmi ku koobin mayaa aayaadkaygii rusushayda aan ku soo dejiyey aada beeniseen idinkoo aan tadabburin idinkoo aan u fakerin idinkoo aan fiirin idinkoo aan cilmi ku koobin miyaa iska beeniseen oo qofku shayga markuu ka hadlayo horta waxaa fiican shayga inuu garanayo oo yaqaan oo fahansan yahay iyagoo aan waxba garanayn bay iska beeniyeen akadabtum biaayaati walxaal lam tuxiiduu bihaa cilmaa amaadaa maxay baad kuntum ahaan jidheen tacmaluuna kuwa soo camal fala war maxaa soo shaqayn jidheen ayu shayin kuntum tacmaluuna fi dunyaa adduunyada maxaa soo qaban jidheen taa hore markii la yidhi akadabtum biaayaati oo canaantaa la saaray baa misna tan dambe laga dabageeyey amaadaa kuntum tacmaluun qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa waqaca waxaaba dhacay alqowlu qowlkiibaa dhacay hadda marakan qowlkii waaba dhacayba marakan markii hore ballanqaadkii bay ahayd hadda qowlkii waaba dhacayba wa waqaca alqowlu qowlkiibaa ku dul dhacay calayhim iyaga dushooda waa qowlu cadaabki bimaa dalamuu bisababi dulmihim iyaga dulmigooda awgiis buu ugu dul dhaca bimaa dalamuu bisababi dulmihim oo dulmigaas muxuu ahaa beenintay aayaadka ilaahay ay beeniyeen wey oo fahum iyagu laa yandiquun ma hadlayaan cududaar ma leh xujo ma haystaan cadaab baa la dul saaray markaa fahum iyagu laa yandiquuna ma tiraabayaan ma hadlayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sheegay qiyaamada iyo ahwaasheeda iyo dhibaatooyinkeeda waxaa laynoo sheegayaa adilada iyo xujooyinka cadcad ee tusinaya towxiidka xashriga isi soo xashrinta isi soo saaridda iyo nashrigii ah baa la caddaynaya ilaahay wuxuu yidhi alam yarow mayaysan arag annaa anagu jacalna alleyla habeenka inaan yeelnay maxaan ka yeelnay jacalna alleyla mudliman dee mid mugdiyaan ka yeelnay habeenkii mugdi baa laga dhigay liyaskunuu inay xasilaan oo fiihi dhexdiisa inay xasilaan waa maxay liyanaamu inay seexdaan wayastariixu iska raaxaystaan maanta oo dhan shaqadii iyo daalkii iyo waxaas baa habeenkii ummaddu nasanaysa mugdi baa laga dhigayoo sidii maalintii meel kasta wax uga bidhaamayeen oo uga muuqanayeen oo ay iftiinka u ahayd ma aha waxaa laga dhigayaa mugdi baa laga dhigay dee hameenku waa mugdi halkaa haddaa u dhaqaaqdo haddaa halkaa afarta beenajo meesha ahdi iyadoo hameena adugu layrkaan kuu daaran ha fiirine mugdigaasaa laga dhigay annaa jacalna leyla habeenkii inaanu yeelnay maxaa laga yeega macnaa mudliman liyaskunuu fiih inay askunaan oo xasilaan oo seexdaan oo daalkii maalinka ka istareexaan waannahaara maalinkiina inaanu ka dhignay mubsiroo mid wax arkaya maalintii macnaha mubsir baa laga cabiray macnaha yubsaru fiihi isaga dhexdiisaa maalinta dhexdeedaa wax la arkaa wey maalinta dhexdeeda baa waxbaa la arkaa meelo fog baa wax ka muuqanaya arrin kalea meesha ku jidho maxay dhimashada u inkirayaan soo maysan arag habeenkii inta seexdaan qofku inuusan waxba kale ogeyn oo qof dhintay oo kale ka dhigan yahay maxay bacfiga iyo isu soo saarka u diidan yihiin soo iyagaa subaxii dadku soo fagag leh oo markay waagu beriyo saas waddankii kala xasilnaa yaa qof arkay dee maalintii int sida dadku usoo yaacayo usoo baxayo mayaa bacfigan hadhowti in qubuuraha laga soo baxayo ilaa gurigaanba saasaa looga soo yaaco qubuurahuna waa guryihii dadka dhintay la geeyey saa in looga soo yaacayo maxay ku inkirayaan labadan arrimooda waaweyn bay u jeedaane wanahaara mubsira oo maalinkii marka waa la ordayaayo waa la tasarufayaayo macaash iyo nolol iyo biil iyo arsaaq iyo waxaas baa la baadigoobayayo la raadinaya marka annaa jacalna leyla liyaskunuu fiihi wax laga gooyey baa lagu sugay midda dambe oo wanahaar ah mudliman taas meeshaa geli lahayd lama sheegin tan dambena waa la sugayoo mubsiran baa iyada la sheegay waa kaasa litaskunuu fiihi maalintana meesheeda iyada waxaan la sheegin wanahaara markii la yidhi litatasarafuu inaad tasaruftaan sida tan loo yidhi litaskunuu tasarufkii baa iyana la xafi marka qur-aanka usluubkiisa iyo balaaqadiisa aad bay u xeel dheerta taamayaysan ujeedin inna fii daalika kaa dhexdiisa waxaa ahaaday la'aayaatin aayaad waaweyn liqowmin qoom dartii qoomkaasoo yuuminuuna rumaynaya aayaad baa ku sugan liqowmin yuminuun yu'minuuna yusadiquuna qola rumaynaysa inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisa laayaatin aayaad waa weyn ayaa ku sugan taa ilaahay saa ugu kala maamulayo habeenka iyo maalinka iyo dadka jiifkooda iyo sareexooda iyo arrimahaas aayaad waaweyn baa ku sugan inna fii daalika la aayaat aayaadkaas baa ku sugan baa leedi liqowmin yu'minuuna yusadiquuna biha iyagaa ku intifaacaya iyaga saasaa loo cabira kuwaa saasaa loo cabira aayaad baa ugu sugan yay ugu sugan yihiin liqowmin oo yu'minuuna wa yowma yunfaqu wadkur ka sheekay yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka fafazaca waxaa argagaxay man duul fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo waman duul fi lardi ardooyinka dhexdooda ahaaday ayaa argagaxay ilaa man mooye shaa allah ilaahay doonay cirar iyo dhulal waxa ku jira waa argagaxayaano waa baqayaan ilaa ciddii ilaahay doonay oo malaa'igta iyo ambiyada iyo shuhadada iyo iyaga aan argagaxayn mooyaane nafkhatulfazac baa la yidhahdaa nafkada marka nafqooyinku ma saddex baa mise waa labo laba inay yihiin baa loo badan yahay mid wax allaale wixii markaa noolaa baabuunka marka la dhawaajiyo ku dhimanaya fasaciqa man fi samaawaati midna waaba lagu soo saarayaaba sidaa wey iyo nafqooyinku waa saddex middaa nafqatulfazaca oo argagaxa le wadata iyo midda nafqatu sacqi la yidhaahdo iyo nafqatulqiyaam min alqubuur qubuuraha layska soo saarideeda middeeda laba adugu culimmadu inta badan ay taqriiriyaan intaas markay argagaxeen ilaa man shaa allahu mooyaane waxaa kaloo dhan ba argagaxay wa kullun mid kasta oo kuwii dhintaya ee hadda la soo nooleeyey atowhu ilaahay bay u yimaadeen kullun mid kastaaba atowhu kullun atowhu atowhu atowhu allay u yimaadeen daakhiriina xaalayhim kuwa liita saakiriin ah ama mudiiciin ah mid ka gadaal mari karaa ma jiro mid dhinac kale aadi karaa ma jiro kulligood ilaahay bay hor imaanaya wa taraa waxaad arkaysaa aljibaala buuraha buurihii baa arkaysaa qofka lala hadlayo taxsabuhaa xaalaa u malaynaysa jaamidatan mid jaamid oo meel qotonta buurihii waxaa moodaysaa inay meelaheedii saa u taagan yihiin buuruhu walxaal hiya iyaduna tamuru ay marayso mara saxaabi daruurta marideeda oo kale marka adigu isleedaha waa taagan tahay tamuru mara saxaabiba weeyaba daruurta marideeda oo kale buurihii dukun daakun markii laga dhigo ya wayasaluunka caniiljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfaa markii daqiiq laga dhigo la burburiyo bay waxay noqonayaan boor iyo siigo cirkasaa iskugu shareeraya markaasaa waxaaba moodaysaa waxaan saa loo firdhiyado saas cirka xaggiisa ugu taagmay waxaaba moodaysaa buur saa u taagan baa moodaysa marmar baa siigada iyo boorka wax saa u kacsan dee wax weyn bay noqonayaan mogta markaasaa waxaaba moodaysaa tacsabuhaa jaamidda walxaaliya tamuru ay marayso marar asxaab daruuraha maarata marka roobka iyo da-yo waa weyn oo saa halalacle oo u soconaya saasuu u dhaqaaqayoo kale saasayna u soconayaan buurihii dhammaa saa laga dhigay baa soconaya sida daruurtoo kale u soconaya deg deg baa ku jira waa maran sariican deg deg socod deg dega arrinkaasi muxuu yihi suncallaahi daalika midkaas ama waxaa iska dhahdaa suncallaahi wey ilaahay sancadiis alladii allahaasoo atqana sugay kulla shayin shay dhammaantii axkama kulla shay khalqa kulla shayin khalaqa allahaa sancadiisa wey waxaan la burburiyey buuraha sida laga dhigay nidaamkan oo dhan waa sunca allaahi aladii atqana kulla shay innahu ilaahayna khabiirun mid caliimka oo hoos og wey bimaa tafcaluun waxa aa falaysa min khayrin wa sharin khayr iyo shar kuu yahay waana ilaahay idinka abaalmarinaya abaalkeeda helis intaa markii laynoo bayaaniyey waxaa la caddaynaya oo ilaahay noo caddaynaya kuwa sucadada ah iyo kuwa ashiqada ah xaalka ay kala noqon doonaan maalinka isaga ah ilaahay wuxuu yidhi man qofkii jaa'a la yimaada bilxasanati xasana iyo wanaag xasanada waxaa la yidhi waa laa ilaaha ila allah kelimadaa qofkii maalinta halkaa la yimaada oo dadkii ehelka u ahaa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha dadkii kelimadaas ehelkeeda ahaa haddii khayraadkii xasanaadka tawxiidka ugu horreeya moogta iyadaa madax e waxaa dhadaa khayrun xasanaba qofkii la yimaada iyadaa kow ka ah oo tawxiid iyo iimaan la yimaada falahu waxaa u ahaaday khayrun minhaa khayrun wax ka khayr badan minhaa iyada waa loo laalaabayaa wey camal yara oo la yimid baa waxaa lagu siinayaa abaal ballaaran wahum iyaguna min fazacin argagax aaminuuna iska soo qaado wahum iyagu aaminuuna kuwa ka aaminoo nabad ka ah weeye min fazacin argagaxa weynoo maalintaas yowmaidin maalinkaa isagaa yowmaidin yowma yunfaqu fi suuri wey maalinkaa isaga ah argagaxa jira aamin bay ka yihin wahum iyagu min fazacin argagax xaggiisa aaminuuna aamin bay ka yihiin yowmayd maalinka isaga ah marka qofka hadduu maalinka aamin iska yahay haddii dad kale wax ku socdaan laakiin adigu kalsooni lagu dhaho aamin baata walbahaar iyo dhibaato iyo waxba ma qabti welwel ma qabti waa iyada ilaahay lahaa laa yaxzunuhum alfazacu lakbaru argagaxa weyn iyaga ma tiiraanyo gelinayo dhibaato ma arkayaan wey waa dadkaasi waa dad cajo badan wey aamin weeyaan cadaab iyo naar iyo dhibaatoo dhan bay aamin ka yihiin ilaahay cadaabka naga badbaasho waman jaaa qofkii la yimaada bisayi'ati sayaa-i xumo qofkii la yimaada fakubat waa la gembiyey wujuuhuhum kuwaa wejiyaashooda fii naari baa lagu gembiyey wax la gembiyey waa taqaanaha gembin sida weelka loo gembiyo kale qofkii la yimid sayi-o iyadana shirkiga ugu horeysa ilaahay oo ilaahnimada wax kale lala wadaajiyo qofkii ahaa qof xumaan sameeya ah oo aan xasano haysa ee gaal ahaa kaa isagana fakubat wujuuhuhum fi nnaari naartaa wejiweji loogu tugo wahal yakubunnaasa soo maha fi naari waxaa weeyaan ilaa xasaa'idu alsinati oo calaa manaakhirihim xadiidkii ya oo kama qaala calayh الsalaatu salaam hal tujزawna ma laydin abaalmariyey yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa hal tujزawna ma laydin jazeeyey bimacnaa hal tujزawna maa tujزawna laydinma jazayn ilaa maa shay jazihi mooyaane jazaa ma kuntum ahaan jireen tacmaluuna kuwo camal fala saas baa la dhahayaa hal tujزawna ilaa maa kuntum tacmaluun hashaa bimacnaa ma oo nafya laga macnaynaya saasaa la dhahaya intaa markii laynoo caddeey waxay ka dhigan tahay nebi allah waxaa dhahdaa innamaa umirtu aniga waxaa lay amray an nacbuda inaan caabudo rabba haadihi tan rabbigeeda albaldati ee magaalada rabba haadihi اlbeldati beldadan ee tan ah rabbigeeda inaan caabudo alladii allahaasoo xaramahaa xaram ka yeelay hadde magaalada marka la ishaarayo waa magaaladee waa magaalada makal mukarama makal mukarama ilaahay xaraman aaminan buu ka dhigay dhiig laguma daadiyo axad laguma dulmiyo ugaarteeda lama laayo dhirteeda lama jaro xadiid baana ku soo aroodhay baadideeda lama qaato ilaa qof iyo boohinaya mooyaane geedihii baa markii dambe geedka idkhirkaabaa looga soo reebay ugaarteeda lama didiyo waxaasoo dhanba lama raba in lala yimaado markaas dee waxaa meeshaa kuu muuqanaysa ilaa suuraddu maki bay ahayde shaaradii wataas rabba haadihi اlbalda tan ee magaaladana alladii allahaasoo xaramaha xaram ka dhig allahaas inaan caabudo unbaa lay amray wey innamaa umirtu waxaa lay amray un inaan caabudo rabbigaas walahu ilaahayna waxa u ahaaday kullu shayin shay dhammaantii baa u ahaaday shay dhammaantii isagaa abuuray shay dhammaantii isagaa maaligoo iska leh fa huwa rabbu kulli kulli shayin wa maliiku wey wa umirtu waxaa lay amray an akuuna inaan ahaado min almuslimiin kuwa macnaha mukhlisiinta saafida ilaahay u khaalis yeelay towxiidka amarkiisa u hoggaansamay xukunkiisa isku dhiibay wa an atluwa alqur'aanana waa lay amray horey ku xir umirtu waxaa lay amray an akuuna min almuslimiin innamaa umirtu an acbuda rabba hadihi lbalda wa an atluwa alqur'aana qur'aanka inaan akhriyo qara'a iyo atluwa waxaa lii farqi baa u dhexeeya atluwa waxa weeyaan inaan akhriyo akhrin ay la socoto macnaha tilaawa iyo raacid ay la socoto waan atluwa inaan akhriyo alqur'aan faman ihtadaa qofkii hanuuna fainamaa yahtadii wuxuu u hanuunay oo keliya linafsihi naftiisa u hanuunay hanuunkaa isagoonba wax taraya waman dalla qofkii dhumana waddada hanuunka iyo xaqa ka dhuma fainamaa faqul waxaa dhahdaa inamaa ana anugu min almundiriin waxay ka dhigan taha waman dalla qofkii dhumana fa wabaalu dalaalihi baadinimadiisa ciqaabkeedu dee mukhtasun bihi isagay khaas ku tahy halkaa taasna dhig anigu miyaa faqul waxaa dhahdaa inamaa ana anugu min almundiriina ma kuwa mundiriinta ay digay inaan idin soo gaarsiiyo idiin sheego baa aniga dushayda oo keliya waqul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayhi asalaatu wasalaam alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday ilaah buu mahad xamdu u ahaaday wuxuu igu gaar yeelay oo nubuwo ah oo risaalo ah oo mansilaya maqaam sare ah alxamdu lilaah sa yuriikum ilaahay waa idin aragsiin doonaa sa yuriikum ilaahay waa idin tusi doonaa aayaatihi aayaadkiisa buu idin aragsiin doonaayo fatacrifuunahaa waad garan doontaan waa tahdiid waa goodi waa waciid waa hanjabaad fatacrifuunahaa waa aqoonsan doontaan markaasna aqoonsiga waxba idin tari maayo sa yuriikum aayaatii fatacrifuunahaa wamaa rabbuka rabbigaana muusan ahaanin bigaafilin mid halmaansan camaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan waxaad samaynaysaan ilaahay ma halmaansana wax kastoo aad samaysaan waa laydin ogi waa laydin jeedaa waa laydinkula xisaabtamaya waa laydiin qoraya marka waxa weeyaan waa hanjabaad meesha u dambaysa wey wamaa rabbuka bikaafilin camaa tacmaluun darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab